الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة غيبدي oo aynu dee si rasuulka ilaahay kuga fasiray soo sheegnay inay tahay dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaaga muslimka ood lagu aada ku sheegtid wuxuu nacayo taas waana wax isaga kuba sugan oo lagaba helaya laakiin isagu nacayo taas baa xan ahayd bal waciidkii kuba soo arooray iyo umuurahaasna waan soo aragnay kollay abwaabtaasaa inoo horeysay baabkan imika uu inoo bilaabayo aan hayno iyo kollay baab ka dambeeyana waa umuuro iyadii kuba tacalluqsan laakiin aan lagu tirinayn xan inay tahay ruuxii oo wuxuu dee bal isaga ku sugan lagu sifaynayo lagu sheegayo aan looga jeedin in lagu ceebeeyo oo saa loogu xanto ee ay tahay uun tilmaantiisoo la sheegay ama tacriif loogaba jeeday isagii baa la tacriifinayaa bal taas bal taabaa iyada baabka uu inoogu keenayaayo waxyaalihii markaa kiibada xaaraamtaa laga soo reebayay waxaa ka mida shaqsigii haddii sifo uu leeyahay oon ceebeyn loogaba jeedin ee laakiin in la tacriif iyo bal lagu garto un looga jeedo haddii lagu sheego taasi waxa weeye walow daahirkeedu dee tacriifkii xanta uu ku rumoobayo uu ku daboolmayo haddana xantii xaaraamtahayd laguma tirinayo haddii laakiin hadalkaasun uu inuu ku ceebeeyo wax kaga sheega u jeedo uu isaga ku ceebeeyo aan tacriif iyo dee taas iyo umuuraha aan ugaba jeedin iyo sifayn iyo sifsanu kaba cabiray iyada xantii bay noqonaysaa bal markaa waa mustasnayaadkii kiibada oo wuxuu yidhi baabu qowli rajuli ninka qowlkiisiiba weeye dee haweeneedna waa la mide uu odhanayay fulaanun hebel waa shaksi markaas jacdun mid tima adag weeye aswadu waa madow yahay ama aw tawiilun wuu dheer yahay qasiirun aw qasiirun dhe waa gaaban yahay yuriidu xaal uu laba jeedo oo ama arrinkaa asifata tilmaan uu ruuxii tilmaamayo sifaynayo tacriifinayo inuu ula jeedo walaa yuriidu lkiibata laakiin xan uu ruuxa xamanayo ama ruuxii uu ceeb ahaan uga dhigayo ku ceebeynayo aanu ugaba jeedin bal taa wixii kuba soo arooro wixii ku yimi oo bal xukunkuna wuxuu noqonayaa ruuxaa dee wax lagu yaqaan salaqabkii oo kale ama umuurahan ee tacriif ahaan hadalkii loola yimi aan ceebayn loolaba iman bal xanti waa laga soo reebayaa taasi way bannaan tahay ayay noqonaysaa kol haddii arrintu ay tahay tacriifuun inuu ku ceebeeyo aanu ulaba jeedin wuxuu yihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bnu cabdillaahi qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdi can صaalix bni kaysana can ibni shihaabi qaala akhbaranii bnu akhi abi ruhmin klhum bn اlxuseyn algifaariyu anahu samica aba kulhum bn anahu samica abaa ruhmin wakana min aصxaabi rasuuli اllahi slى اllahu عalayh waslm aladiina baayacuuhu taxta shajara bal sanadka inta hore o dhan waan soo aragnay laakiin ibnu shihaab ninkan xadiidka uu ka warinayo magaciisii inoomuu sheegin ee wuxun buu yidhi ibnu akhi abi ruhmin waxaa ii warramay abu ruhmin saxaabigaa la odhanayay walaalkii inankiisii oo abu ruhmin nin u adeerahaa baa ii warramay markaa in kulhum ibnulxuseyn waa se ii xarakaysan alkhifaariyo kollay daahirkuna waxa weeye abi ruhminkan ayay bayaan u tahay kulhum ibnulxuseyn ay bayaan u tahayoo marka in laba jaray noqonaysaayo maaha ibnu akhi abiruhmin magaciisii ee aburuhminkan magaciisa ayaa wuxuu yahay kulhum ibn اlxusein alkhifaari waa reer khifaar magaciisna waa kulhum ibn اlxusein xadiidka waa warinayaa ee laakiin waxaa isaga ka warinaya nin uu adeeriyoon magaciisa halkan noogu xusnayn ninka uu adeerkayona waxaa kasii warinaya zuhri taasba weeyo horta marka haddaan eegno kulhum ibn alxusein waa nin saxaabiya asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida waa dadkii beecatu ridwaan joogay ee rasuulka ilaahay la mubaayacooday taxta shajara ayuu kaba mid yahay ee waqtigaa horteedna muslim buu sii ahaa kunyadiisan abu ruhmin iyo magaciisan kulhum ibn alxusein labadaba waa lagu yaqaanaa oo mashhuur buu kuba yahay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yowma fatxi maka ama ghaswadii fatxa ghaswadii fatxu maka markii uu ka tegay dee maka ee uu mee madiine ka tegay uu xaggii maka si uu furto oo ciidankii muslimiinta uu hogaaminayey isaga ayuu kaga tegey madiino oo khaliifkiisa isaga ahaa oo waqtigaa khaliifadiisu ah waa abu ruhmin waa reerkii abudar alkhifaari iyo balkaab wey ama ninkan uu adeerka yahay ee walaalkii dhalay magaciisa xataa kutubtii taraajimta kumaba sugnaa xaafidna xajarna wuxuu kaba cabiraa waa maqbuul min shuyuukhi اlbukhaariyi min athalitثa waa cibaaradiisii kitaabkeena nubu imika riwaayo ku leeyahay kutubta kale halkan riwaayo kuma laha aladab اlmufrad waa suu kaba cabiro laakiin waxaan leey marka la eego zuhri mooyaane cid kaleo wax ka warisay ma jirto dahabi oo kale kitaabkiisa miisaan اlictidaal wuxuu dha laa yucraf ruux la garanaya maaha waana sida saaxibu majmac الzawaa'id uu sanadka xadiidkan markuu kaba hadlayay inta kale waa dadkaa hiqaadka isaga un mooyo isagii lama garanayo bal waxaan leenahay marka ibnu akhi abiruhmin waaba kan mubhamka ah xaggiisa kale ibnu shihaab unbaa wax ka wariya tawhiiq cidi ay tawhiiqisay oo bal maalan waasiqa ay tidhi maba jirto markaa jahaala kuba sugan ama majhuul baan odhanaynaa saa uu kaba cabiray saaxib almiisaan bal xaafidnu xajar haddaan tacbiirkiisa iska dayno oo xadiidka sanadkiisa ninkan baa kuba sugnaanaya markaa dee kol haddaan isagii cidna tawhiiqin uu majhuul yahayna kollay waxay noqonaysaa sanadkii dacfigan baa ku sugan xadiidka inoo soo socda sidaa daraaddeed bu albaanina uu qismiga kale ee daciifuladab uguba soo arooriya halkan saxiixuladab aanu kuba soo aroorin wuxuu yihi haddaba ibnu akhi abi ruhmin anahu samica wuxuu maqlay abaa ruhmin buu maqlay wa kaana min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisii buu kaba mid ahaa aladiina kuwaasoo baayacuuhu la mubaayacooday rasuulka ilaahi kula mubaayacooday taxta shajarati geedkii hoostiisii wa beecatu ridwaan ilaahayna yihi laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara rasul ilaahay waa kaba raali noqday dadkaas ilaah baa ka raali noqday rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noo sheegay ama uu sheegay inaan axad halkaas rasuulka ilaahay kula mubaayacooday naar gelahaynba axad min asxaabi shajara inaanu naar gelahayn oo dadkaa dee waxa weeyaan la mubaayacooday rasuulka ilaahay ahaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddaba ninkaas buu maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo hazawtu waan duulay maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa ghaswata tabuuka duulimaadkii tabuukan u raacay waa sanadii sagaalaada hijrada waa ghaswatii ugu dambeysay rasuulka ilaahay uga baxay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haswo taa ka dambeysay uma bixin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fa nimtu waan seexday leylatan habeen bilakhdari meesha akhdar la yidhaaho macnaa waa meeshay marayeen markaa fa sirtu markaa waxaan ahaadayna waan seexdayd imika halkan maaha dee intuu raaxiladiisii ka dhaadhacay inuu meel iska seexday oo lama deganayna waa la socdaa hesta dee markaa alfaadaha kale xadiidka ama duruqdiisa kale imaam axmed iyo keyrkiiba way wariyeene waxaaba kuba sugnaa ulqiya calaya nucaas uu lulooday waa la socdaa waa la guuro gelayaa raaxiladii buu fuushan yahay rasuulka ilaahay agtiisana wuu socday markaa isagoo raaxiladiisii fuushan ayuu lulooday de waa habeenkaa kollay maalintiina waa la socday habeenkiina waa la socday bal halkaas baaba waxa weeyaan ay marayeen in akhdarkuna wuxuu ay kollay uu saaxiba taaj alcaruus oo kale bur daa'ifana waa la yidhaah meelo kala duwan oo markaa dhulka bilaadda carbeed iyo bilaadda cajam uu magacan laba yidhaahana waa jirta kolleymana ibnuljawsi iyo ibnu sacad iyobaa waxay ka dhigeen arrintani daa'if dee waxa weeyaan iyo maka dhexdood inay ahayd oo waktigii daa'if bay kaba dhigeen oo arrintu taa ay hayde laakiin sida dee kitaabkeenna inoogu sugan ee musnadka axmed dhacday waana sidaas sugan weeye imaka haabitka ama raajixa noqonayse arrintu daa'if iyo may ahayn halkaa daa'ifee magacaa la yidhaaho una dee maaha meelo kalena magacyadan waama magacani way leedahay waa tabuk markii tabukna dee madiina laga tago dhinaca sham baa loo socday weeye hadday sii socodkii tahay iyo hadday soo socodkiiba tahayba kolley waa madiina waqooyigeed iyo wixii sham kaba xiga imaam axmedna musnadkiisa bal dabcada bilakhsar oo saada ayaaba kuba sugnayd horta waa nushadan hayo bal waa nushadan dee aada in looga shaqeeye dabcada risaalo weeye fa sirtu waxaan ahaaday qariiban minhu meel kuba dhow rasuulka ilaahay lafdiga axmedna sirta oo siin oo macnaa waan socday halkaase bal adigu rasuulka ilaahay isagoo luloonaya ayaa labadii yadii raaxila ay iskuba xigeen fa ulqiya calayna nucaas waabatan waan seexday liyo halkan tanaa tafsiir u ah waxaana lagu tuuray lulo oo waan luloonay fa dafiqtu waxaan waana la socdaa raaxiladii baa dusha uu ka saaran yahay fa dafiqtu waxaan bilaaboon gudagalay astayqidu kolba inaan dee indhaa kala qaadayo oon baraarugayo oon toosayo walxalqadanata ay dhowaatay raaxilatii raaxiladaydi min raaxilatii rasuulka ilaahay raaxiladiisa ay uba dhowaatay fa yunsicunii waxay argagax gelinayey dunuwuhaa raaxiladayda dhowidan ay u dhowaatay raaxiladii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khashyata an tusiiba waa ka cabsi aan ka cabsanayo an tusiiba inay asiibta raaxiladu dee hadday raaxiladii kale dhinaca saarto oo tii rasuulka ilaahay dhinaca saartay kuba soo dhowaato rijlahu lugtiisan filgarzi garsiga kuba sugan taa inay asiibto macnaa waa rasuulka ilaahay buu dhowrayay waa la socdaa waysu dhinac ee hadduu markan soo jeedo isagaa raaxiladiisii taxakumayo rasuulka ilaahay isagoo laba socda ayuu haddana aanay waxa weeyaan dee ka yar dheeraynaya markuu luloodo ee raaxiladii ay tahay ta iskaba soconaysa haddii ay dee raaxiladii rasuulka ilaahay uu saarnaa uu kuba dhowaato dhowaato oo ay dhinaca iskuba qabtaanba taasoo kale waxaaba dhici karta rasuulka karsigu waa halkan lugta la saaro marka raaxilada adigu dee in la fuulayo oo kale lugta laba saaro dee marka dambe lugtiisa dhaadhiciyana waa halkay gaadhayso taas baa karsigu yidhahay khaasatan marka koorka ay tahay malaafarin surjigoo kale iyo fardaa iyo rikaab bay kaba cabiraan halkaa haddaba macnu waxa weeyaan hadday labadii raaxil ay isku dhowaadaan rasuulka ilaahay lugtiisan dee qarsiga kuba sugan inay wax gaadhaan oo ama isaga iyada waxaan dusha kaba saaranaya dee raxligu kaba sarreeyiyo waxyaalaha caynkaasa ama isaga hurdaba lugtiisi lugtii ay kuba dhacdo halkaa rasuulka ilaahay intuu damqado dhibsado isagiina halkaa ay waxogaba yimaadaan taasaan kaba baqanayay buu idhi markaa taa markay ku soo dhowaato waxay argagax gelinayay arrinkaas weeye oo isna waa ka durkinaya kolba fa dafiqtu waxaan gudagalay wa akhiru inaan dib dhigayo raaxilatii raaxiladaydii aan dib dhigayo oo macnaa rasuulka ilaahay raaxiladiisu ka yar reebaya xataa halabatnii ilaa iga qaalib noqotay cayni shaydi bacda leyli oo waan gamay isagoo halkii saaran buu gamay fazaaxamat way cidhiidhiday raaxilatii raaxiladaydii raaxilati rasuulillaahi sala allahu calay wasalam dee ama dariiqa ha noqotay adigu aad bay ugu soo dhowaato dhinacii bay dhinaceeda saartay way soo cidhiidhiday walxaal rijlu rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fi lgarzi halkii dee in raxliga markaa lugta la saarayo marka la fuulayo oo kale ay lugtiisu kuba suganto ay saaran tahay fa asabtu waxaan asiibay waa isaga lugtiisii rasuulka ilaahayna kaba waa gashanaa ninkana waa gashanaa dee markay isku soo dhowaadeen ay dhinaciisa saareenba ayaa lugtii ninkani ay kuba dhacday rasuulka ilaahay lugtiisiio fa asabtu waxaan asiibay rijlahu lugtiisii baan asiibay oo waa kabtiisii marsdale uu gashanaa ayaa rasuulka ilaahay halkaa kubkiisii qabatay oo markaasay xanuunjisay waa isaga ninkan aburuhmin kabtii u gashana markay labadii raaxil ay dhinacaysa saareen ayaa rasuulkii ilaahay saaqiisii ayay kabti asiibtay oy kuba dhacday waana la socdaa isagiina waa hurdaa falam astayqid maan toosin buuhi oo kumaan baraarugin ilaa biqowlihi rasuulka ilaahay qowlkiisii u mooye uu yidhi xasi waa kelimadan ax uma mooye waa ruuxu marka dee weliba si aan u filahay inuu kuba dhaco xanuunjiyaa un uu asiibo ama darba haba noqoto ama waxa guba haba noqoto sa dhuxli adugu wuxuun isaga xanuunjiyaa markuu asiibo kelimadan ta'alumka iyo damaqsiga tilmaamaysee laba yidhaaho taas baa iyaga xasi ayay odhanayeen inagina waa axdaa oo kale haddaba saas rasuulka ilaahay hadalkiisaas ayuun baaban indhaa kala qaaday isagu faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi dee isagu muu qastayn waa arrin kuba timi waana lulaysnaa waana ka habeenkii o dhan isilaalinayaba istakfir lii dembi dhaaf ilaahay ii weydii ilaahay oo dee arrintan iga dhacdiyo taa bal ii duceeyo ilaahay dembi dhaaf ii weydii faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi sir soco waxna iska daadaynta inay umuuqas tahayno wuxuu ku talagalayna maaha waa waxaa dee san kuba yimi waqtigaasna daabadiisa iyo dee isagii maba taxakumayno isaga waa ka luloonaya soco ayuu yidhi kolle imaam axmed oo kale imaam axmed musnadkiisa halkan waxaa dhacay alaa saddex oo dariiqeenan aan hayn iyo dariiq kale oo iyada aan ibnu abiruhmi kuba sugnayn iyo waa kuba soo arooriyaan way si isku xigaanuun dee kolleyna waa kitaabkan aada u ballaadhan ee kontonka mujalad maca faristu gaadhay oo mujaladka koob iyo soddobaad buu noqda yaa salba halkan dhacday macnaa weydiiso oo dee waxa weeyaan arrintaa malaa dee ducadii iyo istikfaartaas oo kale bal waxaa laga yaabaa teenan ee iska dhaaf buu leeyahay hadalkaa iyo taasoo dee inay imaad qas tahayn oo dhibi xaggaaga adigula tala gashay may jirin iska soco socodkaaga iskagaba jir tan inay daahirba tahay laakiin imaam axmed oo kale halkan sal baa dhacday walo qolooyinka kitaabka taxaqiijiya ay yidhaahaan xataa sallina waa noqon kartaa oo mina tasliya taase fadafiqa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu bilaabay yasalunii inuu iweydiinayo waana ba markaa ghaswadii khaswadana dadka waa loogu yeedhay inay yimaadaan dadkii reer baadiye ahaayee muslimiintana waa la ogeysiiyey inay soo baxaan oo yimaadaan si ay jihaadkan ugaba qayb galaan ee wixii looba idmay ama ha noqdeen ahl alacdaar dhaba haba noqdeen ama kuwo kalena waatay jireen kollay khaswadan iyo wixii ku tacalluqsan iyo wixii kaba dhashay markaa la ego dadkii hadhay iyo in qolooyinka dee iyagu ictidaarka laba yimi iyo kuwa istidaan iyo waxyaalahaas laba yimi inay hadhaan rasuulka ilaahiy umuurahaas oo dhan suuratu tawba waata ilaahay subxaana watacaala inooguba basiyey ee inooguba sheegay suuradan suuradaas suuratu tawba bal suuratu lfaadixana waaba la idhaa qolooyinkii maalinta hadhay iyo munaafiqiintii iyo wa minhum wa minhum wa minhum waatay kuwa soo noqnoqotay iyagii lagu fadeexeeyey dee bal maalan xaaladoodii iyo waxoodii iyo waxay qarsanayeen ba ilaahay kuba kashfiyey haddaba waktigaas may ahayn ghaswo ciddii markaa joogtay un rasuulka ilaahay ay laba baxday waa ghaswo meel dheer la tegayey cadow tiro badanna la qaabilayey si maalintaa ka horreysay uu yeeli jiro inuu qariinba jiray xagga u baxayo may jirina uu u caddeeyo dadka si loo diyaar garoobo hagaagna looga soo qayb galo loona sahay qaato laguna talagalo dhulkaa dheeree la tegayo iyadoo waqti xagaaya oo dhulku kulul yahay oo hanfi iyo sigay iyo dabayli dhacayaana la baxay wey haddaba markaa dee dadkii hadhay buu wuxuu i wuxuu bilaabay yasaluni inuu iweydiinayo caman takhallafa ciddii hadhay ee min bani khifaari ba dadka aan iman ee reer bani khifaar madiina dee kolley waxoogaaba ay kaba durugsadeen intaa makiya madiina udhaxaysiya bay degayeen waa beder iyo nawaaxideed iyo dhulka laakiin haddana dee waxoodii aan cudurdaar lahayd inay yimaadaan bay ahaydba haddaba ciddii hadhay ee reer bani khifaar ee maanta ka hadhay khaswadan ayuu rasuulka ilaahay bilaabay inuu weydiiye waa intay socdeen ee dee habeenkii socodkii lagu sheekaysanayay faukbiru ana waan u warramayay faqaala wuxuu ihi walxaalu wa yasalunii maxalu shaahidku halkan weeye baabka baabka inay waa kaas wuxuu u baabaystay in qowlu rajuli fulanu jacdun aswad aw tawiila aw qasiir yuriidu sifa tilmaan buu uga jeedaa ceebayn ugama jeedo maa facala maxay sameeyeen annafaru kooxdii alxumru cascasa adtiwaalu dhaadheera axumr waa jamcu axmar weeye adtiwaalu dhaadheera asidaadu musnadka imaam axmed halkan waxaa dhacay alqidaadu waa musnadka qidaadna jamcu qadin oo dee waxaweyn qadi waa kuwii dee jacdina waaba tan inoo dambaysane matigana ama tarjamada inoogaba sugnayde waa kuwaa timahoodu ay ad adkaayeen ee waxa weeyaan dhaadheera ee cascasa ee dee bal reerihiina ahaa weeye dhulkaas waa dad uu tilmaamay kuwaasi maxay yimaad maxay faleen ujeeddadu maxay la hadheen maxay sameeyeen xaggii qaswadan iyo taas bal qidaad ama asidaad haddii la yidhaha jamcu sadin bay noqon sadina alkawsaj waxa weeyaan waa ruuxan aan dee gadh ama tima aan dhabadnadiiyo waxyaalaha ku lahayn malaa gadhka waxoogaa yar oo gadhka intiisan hoose ah uun tima kuleh kaas bay kawsajna yidhahaan kolkolna ka aan lahaynba kawsaj way yidhahaan sida isxaaq ulkawsaj iyo dee ninkan raawigae macruufkae mashhuurka kawsajnimadu waa macnahaas ama in waxa weeyaan dee hadina way yidhahaan haddaba qolooyinkii bal maalan cascasaaye dhaadheeraaye haddaan qidaad nidhaahana waa lafdiga imaam axmed ee timahooda way aada u adkaayeen taas rasuulka ilaahi uu tilmaamaya un siduu ninkani uba garto maaha inuu ku ceebeynayo inuu ku caayo maaho markaa xan maaha waa wixii xanta lagaba soo reebay ruuxii laqab iyo waxyaala macruufkuba ahaayee lagu sheegaya tacriifaan loo sheegayay waatan kitaabkaba uu inoogu soo noqnoqonaya alacmash oo kale iyo bal taasi alaxdab iyo kuwa aan kuba arkayna alacaraj oo kale iyo aan arkayno tacriif baa loogaba jeeda haddii sidaad la yidhaahna wuxuu tilmaamayaa waa timihii garhkooda aan dee garhkooda ama dee malaa si ay u yar badnaayeen qolooyinkan uu tilmaamaya wax timoy garhku ku leeyihiin ama dhabanada aanay jirina waxoogaa yaroo garhka intiisa hoose ahun lahaaba intaas maxay sameeyeen iyagii de bal maalan qaala wuxuu uhi faxadaثan waxaan u warramay bitakhalufihim ragga caynkaas ahaa ama nimankaa uu tilmaamaya oo niman meel wada degaye inay hadheen qaala haddana rasuulka ilaahi wuxuu uhi famaa facala maxay sameeyeen kuwa iyaga uu gartay waa niman reer khifaara taasuu gartay bal dee sida musnadka iyo kuba sugnayd wuxuu tilmaamay meesha ay xoolaha kuba lahaayeen halkay noo dambaysana wata kuba sugan halkay deganaayeen faqaala wuxuu yidhi haddana qaala famaa facala maxay sameeyeen aswad waa jamcu aswad kuwii madmadooba aljicaadu timaadka alqisaaru gaagaabana gaagaabna aladiina kuwaasoo lahum iyaga nacamun geel iyo xoolo dee inta badnana geelay ku idlaaqi jireen nacam walow ka ashamilsan yahay nacam iyo xoolo ay uguba sugnaayeen ama geel ay uguba sugnaa bishabakati shadakhin meesha shadki la yidhaah shadakh la yidhaaho taas halkan axmed oo kale sharki baa dhacday iyo bal kutubta qaarkood shin yar ra daalka bedelkeedun baa ra-i ay dhacday sharki ibnu ahiir oo kaleyana waa siday kuba qay ku taqyiidiyaan halkan uu kuba dabdiyo dee halkanna waa tay noo dhacdee macnuhu waa meel magaceedo nimankii tilmaanta lahaa madmadoobaaye timaadka dee waxa weye inqidaad baa aada uga sii adag kan waa yar de adugu waa cagsa sebdon waa timaa bisa wixii cagsigeedba iyagu gaagaabnaaye halkaasa meesha halkaasa degaye geelu halkaa uuba joogay ama halkaa xoolaa ku lahaa kuwaasna kaba waran maxay sameeyeen manaa ujeeddadu iyagana bal arrintoodii xaggii takhallufkoodu kaba warsanaya fatadakartuhum dadkii caynkaasaa tilmaanta iyo sifadaa laa baan xusuusay fii bani khifaarin falam adkurhum maan garan xataa dakartu ilaa aan xusuusta oon gartay annahum iyagu raadun jilbinayiin min aslama reer aslam kaba mida cibaarada imaka halkan inoo taalla in ibnu hishaam oo kale markuu siiradiisa kusoo naqliyey xadiidkan marka halka bedelkeeda fatadakartum fii bani khifaarin falam adkurhum waxay ahayd bedelkeedu maa acrifu haaulaa'i mina markaasaa rasuulka ilaahay marka hore meesha buu sheegina u yihi balaa aladiina lahum nacamun bmarkaa dee bimakaani kada ama bishabakati shark waa meye way jiraano waa nimanka xoolaa ku leh ee geela ku lahaa meesha caynkaasa adigu markuu xusuustay ujeeddadu reer bani khifaar buu dee maskaxdiisii oo ka dhamariyey eegay xusuustay bal dad sifadaa loo reerkooda inuu arko oo u garanba waayo dad meesha intay degaan tilmaantaasna leh markii dambe wuxuu dee ka fikiraba u fiirsadaba wuxuu ogaaday inay niman jirib reer aslam reer aslamna khifaar ka mid ahe isku degaan bay ahaayeen iyagay xulafadooda ahaayeeno way isbahaysanayeene laakiin reer khifaar may ahayn meeshana way degayeen sifadana way lahaayeenoo wuxuu ihi fatadakartum dadka caynkaasee sifadaa leh ayaa waad xusuustay oo bal fii bani khifaarin oo ujeeddadu bal waxaan isku dayay xaawilay inaan garto dad tilmaantaaloo reer bani khifaara falam adkurhum maan garan maan garan oo xataa dakartu ilaan xusuustay annahum iyago on gartay weeye macnaa annahum iyagu raadun jirib inay yihiin min aslama reer aslam kaba mid ah oo iyaga reer khifaar la degayo xilfina laba laha faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ulaaika kuwaasi min aslama maaha reer khifaare dadka caynkaasee tilmaamaysaad sheegaysaa waanay hadheen iyagune waa niman reer khifa waa reer aslam ah ee annaga xulafun bay nala ahaayeen waan isbahaysanaa une reerkan reer khifaar ma aha qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh famaa yamnacu maxaa u diidaya axada ulaaika dadkaa iska ladan ee xoolaa lehee hadhaya midkood maxaa u diidaya xiina yatakhalafu markuu jihaadkii iyo khaswadii kaba hadho an yaxmila inuu qaado calaa baciirin oo dee shaksi dee mujaahida weeye calaa baciirin neef geel oo min ibili geeliisa kaba mida uu ku qaado imra-an shaksi nashiida nashaadaysan waa ruux xoog loo dee nashiida fii sabiil llaahi waa dee liiclay kelimatillahi iyo jihaadka oo wuxuu leeyahay bal hadday dhacdan ruuxani geelaasaa buu leeyahay wuxuu haystaa raaxiladii meel uu kuba gaadhi lahaa hadday dhacday inuu hadho miyaanay habboonayn maxaa ka hor jooga inuu neef geeliisa ka mida axad dadkaa aan haysan rawaaxilba ee iyagu waxay dhulkaa ku gaadhaan diyaarna u ah waa dadkaa nashiidsan raqba ay u haysa jihaadkii laakiin aan haysan gaadiidkii inay neef geelooda ka mida ay siiyaan oo haddii halkii uu hadhay deetanna waxay u noqonaysaa fadli iyo man jahaza haaziyan faqad qazaa rasuulka ilaahay baa yidhi ruuxa ruuxa haaziya oo duulaya amba bixiya sahaydiisii buu siiyey raaxiladiisii buu siiyey isagiina waa nin duulay oo kale haddaba say u noqdaan haddii iyagu ay ficil ahaan iyo badan ahaan inay uga mush ay uga qayb qaataan ay ku adkaatay ama ay ugaba hadheen jaanibkan kale inay jihaadka uga qayb qaataan ay karayaan maxaa u diidaya macnaa saasaa la gudboonayd weeyo saasaa u habboonayd famaa yamnacu axada ulaaika xiina yatakhalafu marka uu hadho hadduu isagu tegey isagii baaba tegey dee kolle raaxiladiisina waa wataa naftiisii iyo maalkiisii waa ku jihaadaya hadduu isagu hadho waxa u diidayaa muxuu yahy an yaxmila weeye waa dee xamliga halkana ku qaado waa sadaqadii uu ku sadaqaysanayay ee uu siinayay calaa baciiri neefkeelo min ibili imra-an shaksi nashiida nashiid ah oo dee isagii raqbo u leh nashaadaysan jihaad doonaya fii sabiili illah fa ina caza ahli ehelkayga kuwa ugu ay ugu adag tahay ama dee aniga agtayda ay ugu adag tahay calaya korkay an yatakhalafa inuu hadho canii xaggayga almuhaajiruuna waa dadkaa soo hijroodee min qurayshin walansaari wakifaari waaslama oo inta dambena rasuulku wuxuu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ba xadiidka lainooga soo wariyey inoogaba sugan dee dadkii way u kala dhowaayeen gees muhaajiriin waa dadkaa dee makaba kaba soo hijrooday bilaad kale dadkii kasoo hijroodeen makaba kaba soo hijroodeen laakiin aan reer madiine ahayn iyaguna muhaajiriin bay ahayn ansaarna waa dadkii soo dhoweeyey markaa khifaar iyo aslamiyana waa dadkaa iyaguna islaamka intay u degdegeen dagaal la-aanna islaamay bay ahaayeen dadkii marka dambe islaamay iyo way kaba fadli badnaayeen rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh niman dee nimankii reer najdi degayay ee weliba laandheeranimo iyo fara badan iyo magac iyo sharaf bal maalan markaa iyagu dee isku sifaynayay nimankana xaqiri jiray khaasatan reer khifaariyo waayo nin raggaa ka mida rasuulka ilaahay uba yimi oo yidhi waxaa ku raacay uun dadkii xajaajta xadi jiray khifaar iyo aslam iyo qolooyinkaasubaa dee ayaa ku raacay ba dee markaa rasuulka ilaahayna uu sheegay nimankan uu dee uu iyaga bidayo inay dad ka sarreeya kuwan yihiin oo reer tamiim iyo reer qadafaan iyo reer asadiya leh iyo reer bani caamir iyo waa dadkii bal matala magacana jaahiliye ku lahaa inay dadkani kaba khayrka badan yihiin markaa qolooyinkan baa rasuulkii leeyahy macnaa dadkay igu adag tahay aniga inay hadhaan oo aniga igaba hadhaan waa dadka caynkana muhaajiriintii quraysheed iyo khifaar iyo aslam kollay dee ansaar imika min ani lmuhaajiruuna oo min qurayshin mintani waa lilbayaan weeye muhaajiriintii bay bayaan u tahay laakiin halkan waa taqliibun ansaari dee muhaajiriintii ka mid maaha waa dadkii sooba dhoweeyey ansaarba weeye waxa weeyaan haddaba dadka aniga ay u adag tahay inay anuu jihaad u baxay ay hadrhaan waayo khayrkan inay ka hadhaan rasuulka ilaahay ma doonayo iyagu dadkii kale way ka manzilan weyn yihiinba waa muhaaji quraysh iyo ansaar iyo khifaar iyo aslam iyo dee kollay fadiilo weyna khifaar iyo aslam iyo way uguba sugan tahay bal xadiidka maxalushaahidku halkan weeye intan ma facala nafaru lxumru tiwaalu الhidaad ama alqidaadu iyo ma facala suud ljicaad اlqisaaru intaas weeye markaa ruuxii haddii ba la idhaa hebelkii gaabnaa ama hebelkaa dheer ba la idhaa ama sidan xadiidka inoogu soo noqnoqota taabiciga weyn alacraj walaa garhihii ha kusho taas oo kale ama taabicigan kale isagu haka da-ayda ha ka yaraada isagu isaguna caalimka weyn ama xufaadii ummadaba waktigiisii noqonaya alacmash oo kale acmashna waa ka ido dadka de waa ceeb ceebahan indhaha kaa mida dadka ama indhaha yaryare had iyo goor indhihii ay yar qoyan yihiin oo kale iyo bartaas bay cumushadu noqonaysaa de waana xaalo uu ahaa marka caynkaasi alacma iyo alaxdab iyo waana dee taas oo kale alkawsaji oo wax iskaba badan oo kale tacriifun kol haddii looga jeedo aan looga jeedin ceebeyn xan ma noqonaysa weeye haddii intaas umaytay bal haddii dee laga maarmi karo iyada waaba laga maarmayaaye laakiin marka sifayn iyo tacriifun loogama jeedin wax kale loogama jeedin xadiidka dee axaadiid kale oo kaba xoog badan oo macnahaasi ay nooguba sugayiin waa jirtaa kan iyo baaba kamid ama kuwan baabka wixii noo harsan baan ku arki doonaa xdثna موسى qال xdثna أحمد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن عائشhaة رضي الله عنها dadka waa dadkaan soo wada arki jirnay dhammaanba abu salamana in cabdiraحmaan ibn cawf weeye habaryar baabay caaisha u ahayd can caaishaةa radi الlahu canha qaalat anaha qaalat ista'dana waxa idan dalbay rajulu nin calى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu ka idan dalbay macnaha rasuulka ilaahay guriguu joogaa waa gurigii caaishana ay deganayd nin baa yimi oo dee istidaankii sharciga ahaa buu laba yimi oo wuxuu dalbay in loo fasaxo inuu soo galo ma soo galaa buu yihi isagoo salaamtiina laba yimi faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh intaanu ninku isagii soo gaadhin bi'sa akhulcashiirati waa reer ama qolo iyo cashiiro walaalkeed dee isagaaba u xumaaday oo bisa waa dee tii afcaalu demigaba ahayd maksuuskiina waa kan oo waxa adigu xumaaday akhul cashiirati dee cashiiro iyo reer walaalkood huwada weye isagaa u xun nin reer ka dhashay ama axad qabiilo ka mida waa nin ka ugu xunba ayaa buu yihi falamaa dakala markuu soo galay ayuu inbasada ilaahi rasuulka ilaahi waa u furfurmay oo weji furfuran buu ku qaabilay macnaa hadalkaa tilmaamaya ninkan xaaladiisa ee dee rasuulka ilaahay digniinaya markaa dadkana ugaba digaya inaan laguba kaadso kadsoomin islaamnimadkan uu sheeganayo uu yidhi haddana weji furfuran baa rasuulka ilaahay kuba qaabilay oo bal matalan hadalkiina waa u dabciyey wejigiina uu furfuray faqultu lahu waxaan ku idhi rasuulka ilaahay arrinkan baan la soo qaado sidaasaa tidhi haddana sidan baad ku qaabishay waa markuu tegey faqaala wuxuu yihi ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfaaxisha waa ruuxa afxun ama dal fuxshi weeye fuxshiga u saaxiibkaa waa kii ama ficil ama afxuni uu kaba soo fulayay ee isagu saasay dabeecadiisu tahay almutafaxisha isku kelifaya hadduu doono dabciba uma aha laakiin waxa buu ogaan u samaynayaa waa isku kelifayaa fuxshigii iyo wax samayntii waa dee laftigan tafacala waxaa ku sugan nooc takalluf eh kacaynkaasa ilaahay ma jecla oo dee waxa weeye isaga imbisaadkan iyo tan aan laba imi taa horena waa dadkii si rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nasiixo baabkeed bay ahay si dadka uguba baraarujiyay ruuxan ficilkiisa xun iyo khubsa nafsi si dadku ay anay ugu kadsoomin oo ay sharkiisa isagaba ilaaliyaan bal taasba weeye tan kalena waxa weeyaan dee ruuxa dadku ay saynu hore usoo maray dadka ugu shar badan inuu yahay ruuxay dadku uga dheeraadaan iyagoo hadalkiisa xun ka cararaya ay dadku uga fogaadaan mataqaano waxa weeyaan taas oo kale ayaay dee baabkeed ahaydo waa mudaaraadkii isagii muu ammaanin oo markan uu yimi waad fiicantahay iyo waad wanaagsantahay taasi waxay ahaan laydba deeta waxa weeyaan taasi mudaahanay ahaan layd hadduu markii ammaano muu ammaanin ee waa arrintanuna inuu wejigii u furfuray hadalkiina uba dabciye une laakiin ammaan u ammaanuu dee taasoo hadalkiisii hore wax ka duwan uu laba yimi may jirin bal halkan baa in eeg tanna maxay tahay waa ruuxii waa nooc taxdiir waa nooc nasiixo waana waxyaalihii dee mustatniyaadkii kiibada haddii ruuxusan oo kale ruux ama dee ama munaafiqa ama ruuxa aan toosnayn oo kale xaaladiisii laba sheego cid kale loo sheego si dadkii loogu nasiixaynayo loo digayo si aan loogu kadsoomin arrintuna ay nasiixo tahay tacyiir iyo ceebeyn loogama jeeda waa nasiixo iyadna waa waxyaalihii xanta lagaba soo reebayey ee bal banaanaa weeye oo xanta mustataniyaadkii kiibaday noqonaysaa kollayna mala abwaabtii kiibada iyadoo axaadiidan inoo raacdo oo intan soo kala dhex gashay aanay soo kala dhex galina way mudnayd laakiin dee xagga tartiibtaan leeyahay laakiin dee ma kala dheeraba waxaana jirtay baab aynu hore usoo maray oo ahaa baab uu u dhigtay dee man athnaa calaa shaksi bima huwa fiih ma in kaana aaminan ruuxa ama mathnaa dee shaksiga ruuxa ammaana waxaan dee isagay ku sugan buu ku ammaanaya haddii looga aamin yahay bal in faan iyo isla weyni iyo cujbiya waxaas ay galaan xadiidkan oo intan ka dheerna uu ku soo arooriyey dee axaadiid kalena waa inoo soo arooriyeyo waa abwaab aynu baab kalena way laba socdeen oo dee yuxsaa calaa wujuuhi lmadaaxiin aturaab baabkii uba dhigtayo dadkaa waxamaano wejigoodii ciid laguma saydhay iyo umuura abwaab saasaa inoo horreysay halkan imika waa kiibada iyagu usoo arooriyey mustasiyaadkeediina kaba mid tahay ammaanta ruuxa la ammaano fii wejihi iyo bal maalan waxyaalaha kuba jiraya umuurahaasi waa umuuro inoo soo horreeyo abwaab aynu kuba soo aragnay kolley waa meelihii mana baabkii boqol iyo afar iyo kontonaad bay ahayd kaas waana axaadiida u laabmi kartaanba imika halkanse waa waxyaalaha aan dee daahirkoodu xan yahay laakiin aan xan ahayn oo dembigii xanta aan lahayn oo de waa umuurahan ama tacriif loolaba imanayo sida xadiidkii hore ama nasiixo dadkii loogu nasiixaynayo ruuxan in lagu aan lagu kadsoomina layskaba ilaaliyo ama cid bal uba tegaysa oo imika waxa weeyaan oo isagii ama la socota ama u cilmi ka qaadanaysa ama waxyaalo haddii loo nasiixeeyo waxaan uu ku jiro laguma sheego arrintuna ay tacriif tahay waayo had iyo goor waa iskala kol kolba iyadoo xaaladu taa tahay ruuxani uu uga jeeda uun tashafi iyo ruuxan ceebeyntii iyo waxyaalaha caynkaasa niyadu ay tahay oo aanu dee kolkol xaggii kale kuba dhici karaaye laakiin arrinku markuu yahay nasiixayataa baabkeedu waa dee waa mustasiyaadkii kiibada kolley ninkana aimada qaarkood ama shuraaxda qaarkood waxay kaba dhigeen inuu cuyaynat muxis ninkii la odhanayay reer fazaara odaygooda ahaa uu ahaaba alaxmdabl matalan taas waa nin kolley dee markaa islaamkiisuna dadkii uu rasuulkii mu'allafadii un kaba mid ahaa bal rasuulka ilaahay markuu wafaadayna dadkii ridoobay buu ahaa isagoo asiirana madiina waa la keenoo la yidhaha markay ciyaalkii madiina ay kuba qayliyaan ay yidhaahaan diintiibuu kaba baxay ayuu yidhaha markii horeba mangelinba iyo taas iyo hadalla sidaasa uu odhanayo xaaladiisaa taa ahaydba ee bal hadduu isaga noqdo weeye waa taas baa la yidhi laakiin inaga maqsuudkeenu waa in taasoo dee maca wixii loogama jeediyo faaida xadiidka waa argay xadaثna mحamed بن kaثيr qال أخbarana سfyاn qال xadaثnii cabdالرحمن عan الqاsim عan caiشhaةa رadي الlaه عanهa qaalat أnaha qaalat xadiidku isagoo sanadkan ule buu صaxiixa bukhaari kuba sugan yahay abwaabta xajka ayuu kuba sugan yahay xajka qaybihiisa dambe sufyaankana dee mحamed بn kaثيr اcabdi weeye ninka laba kitaabka inooguma sugno magaca leh inooguma sugnaba bal dee صaxiixa bukhaari kutubta o dhan malaa nin labaad oo ah dee abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i kuba suganoo moxamed ibnu kahiir la ydhaha ibn abi cada oo in yar dabaqada kan dee adigu isku dhow yihiin baaba jirta laakiin kutubtaasi inoogu sugaya labada صaxiix ninkan ku sugan ama kutubta inta kaleba wax magacyadaale labadaasaa jira dhowrn oo kalena kutubta taraajimta moxamed ibnu kahiir la ydhaaho weliba ducafaana way soo arooriyaan laakiin dhammaanba tamyiiz bay ula yimaadaan macnaa si looga garto un raggan kale kutubta riwaaya laha lixda ama usuushe haddaba waa alcabdi sufyaankuna waa sufyaan thawri cabdiraxmaankuna waa cabdiraxmaan ibn اlqasim ibn abi bakrin ibn moxamed ibn abi bakrin الصidiq weeye oo qaasimkan uu ka warinaya waa aabihii qasim alqasim ibn moxamed ibn abi bakrin الصidiq isaguna waa cabdiraxmaan waa laba nino aad iyo aad u qiimo badnaa hadday tahay fadli iyo aqoon iyo cibaado iyo bal taas waa rag aad iyo aada u qiimo badnaa weeye bal meel bukhaari ka mid ah waxaa dhacday sufyaan ibnu cuyeyne isagoo leh cabdiraxmaan baa ii warramay wa kaana afdala ahli zamani waa sufyaan baa leh dadkii zamankiisa raggi ninkii ugu mudnaa buu ahaa markaasuu aabihii buu igaba warramay isna wa kaana afdala ahli zamani labadan isdhalay buu mid kastaba sufyaan kuba sifeeyey inuu ahaa afdal ahli zamani qaasimna dee fuqahadii madiina toddobada ahayd nin kaba mida weeye haddaba cabdiraxmaan ibn lqaasim ayaa aabihii kaba warinaya qaasimkuna waa ina muxamed muxamedkaas baa ina abi bakrin sidiiqa markaa caaisha iddo u ahayd qaalat waxay tidhi caaisha ista'danat waxay idan dalabtay oo fasax weydiisatay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay fasax weydiisatay sawdatu sawda leylata jamcin habeenkii musdelifa macnaha maxay dalbaysaa halkan inooguma sugna wixii ay u weydiisatay bukhaarina san unbuu kuba wariyay saxiixe laakiin xadiid kale oo caaisho xadiidkeeda unbuu raaciyey oo dee si iyo daaxi iyo bayaan ay uguba sugantayo wixii ay weydiisanaysay markaa caddayntii ay kuba sugan tahay sawda waa umulmu'miniin khadiijo dabadeedna waa haweenaydii ugu horreysay rasuulka ilaahay guursado salawaat ullaahi wasalaamu caleyh habeenkan jamcina waa habeenka musdelifa oo ama labadan salaadood ee lagu jamcinayaa jamci loo yidhi ama dadkii baaba ku kulmayo dee waa marka ay carafo ka yimaadaan intaanay minaba qaban musdelifana dee waa laftigan isdilaafku waa qurbi iyo dhowaane waa taasoo waa soo dhowaanayaanoo minay ugu soo dhowaanayaanba habeenkaas oo macnuhu waa maxay habeenkii markii dee musdelifo loo soo hoyday iyadna sifadeeda aan arki dooniya say ahayd ayay rasuulka ilaahay weydiisatay inay habeenkan intaanay dadku socodka bilaabin marka waagu bariyo xaggii minaayna loo wada jeedaa iyo jamradii baa weliba lagu wada toosaya lama baydhbaydhaya dee waxa weeyaan jamradii caqabaa dhammaanba ay ku wada bee ku toosnaayeenoo meelo lagu baydhaya may jirin khaybadayo taas ee inay dadku intaan cidhiidhiga iyo zaxmada badan iman inay sii socoto oo ay dadka kasii horeyso habeennimo ay sii socoto taas bay rasuulka ilaahay weydiisatay maxay sababtuna ahayd wa kaanat waxay ahayd imra'atan haweeney thaqiilatan culus waayo halkan maxalu shaahidku habidatan gaabis ahoo dee xarakadeedu ay badi tahay dee waa waxaa keenaya hilibkaa badanay lahayd way cuslayd way buuraydoo markaa in badan may socon karayn oo haddii dadka uu markaa waagu beriyo ee musdelifo laga tegaya mar la dhaqaaqdo waa laga tegi lahaa weeyaan oo cidhiidhigan badan iyo taas haddaba si ay habeennimoba ay jamradii usii gaadho iyadoo aanay dadka cidhiidhigiiya waxyaalaha ay kaba sii horeyso taas bay rasuulka ilaahay weydiisatay faadina lahaa uu idmay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka iyada bal halkan horta dee arrinta xajku waa dee axkaam kale ee lafdigan thaqiilatan habida habidadna waxaan idhi waa badii'at alxaraka bal tafsiir unbay thaqiiladii ayaa habidadan ay tafsiir uba tahay ama habida tafsiir looba yahay in waa tan caaisha ku sifaysay inay ceebayso dee ruux sidaasay ahayd oon socon karayn oo buuran oo ceeb ahaan ugama jeedo waaba xaaladii istidaanka keentay oo iyadii bay sifadeedii sheegaysaa marka maxaa iyada inoogu sugan ruuxii haddii uu kuba lagu sifeeyo waxa isaga ku suganaya ama dherera ama gaabniya ama buurniya ama weynimo iyo waxyaalahaas aan loogana jeedin ceebayn looga jeedin inaanu xan noqon ahayn waa intaa weeye intuu usoo qaaday dee arrintan kalena xadiidka inoogu suganna dadka ducafada ah ee dee dumarkii ay kaba mid yihiin dadkii waaweynaa iyo habeenkaa musdelifo dadku ay u hooyanayaan habeenka gelinkiisa dambe wixii ka dambeeya habeenka nisfileil iyaga waa loo ruksaynayaa inay sii socdaan oo ay markaa dadkii kaba sii horeeyaan ama mid kale de intii hore joogeen kale se dee asma ay yeeli jirtay waqtiyadaa dayixu dhaco habeenkaas e waqtiya dambana malaha laba wax ka dambeeya meelahaasu dhacaya labada iyo ayay iyagii ruksay haystaan oo way sii socon karaan marka waxaa la mid noqonaya cidda dadkan wada waayo dadka caynkaasa kolley cid baa wada la socota iyagay la xukum noqonayaana marka habeenka gelinkiisa dambe way sii socon karaan dee iyagoo gaadhaya or ay u habboon tahay jabrada inaanay waqtigaa tuuran ee ay la sugaan inta waagu baryayo ay laba sugaan oo dee ama waqtigaa waagu baryay in ay tuurtaan ugu horeyn taasi ay tahay laakiin waa inay dadkii iyo zaxmadii bay kaba sii horeynayaan bal xadiidka taas baana inooguma sugan xadiidka sidaan soo sheegay bukhaari waa wariyey kitaabkiisa saxiixa lafdigana waa ku wariyey waana lafdigan aan hayno muslim oo kaliyana way la wadaagsadeen xadiidka muslim waxaa dhacday kolley oo dee xadiidka muslim agtiisa oo kale waxaa dhacday in lafdigan haqiila iyo habida kolley san ay bukhaari u dhaceen halkan iyo halkaa horeba kumay sugnayne lafdigan haqiila inuu taf tafsiir habida uu yahay baa muslim dhacday tafsiirkaasna kaba yimi qaasim uu kaba yimi oo muslim baa lafdiga riwaayadiisu waxay ahayd markii raawi khabar wa kaanat imra'atan habita habida yaquulu lqaasimu athabidatu athaqiilatu waa se muslim kuba sugan haweeney dee xarakadeedu ay badi tahay culus bay ahayd oo markaas qaasim baa yidhi lafdigan athabita waa athaqiila taas markaa tafsiir kolley qolooyin kale abucawaaniyana waa sa dhacday markaa taasi siduu xaafid muxajar yidhaha halkan waxay keenaysaaba labadan lafdi ee bukhaari israacay ee markaa daahirku yahay inay matnigii ay xadiidka ka wada mid yihiin in khaasatan haqiilada hore ay idraaj tahay oo lafdigu sabiduu ahaa haqiilana tafsiirkii bay ahayd muslim sida ku sugan iyana way noo caddaynayaane laakiin arrintu waxay ahayd un raawi oo dee bal maalan halkan oo kale habida yacni haqiila sida riwaayaadka qaarkoodna dhacday ayuun baa raawiga xadiidka warinaya labadii lafti israaciyo u qaatay inay malaa labaduba matigii xadiidka kaga mid yihiin laakiin labada lafti sida muslim iyo kuba sugan waa laba lafti oo la isku fasirayo mid baa matnigii ku sugnaa ka kalena tafsiir ahaan buu u yimi qaasim xaggiisuu kaba yimi muslim saxiixiisay taasi nooguma sugantahay ka markaa matiga ku sugnaana waa ka habidatan in ka tafsiirka loolaba yimina haqiilatan ee bukhaari bay ha noqoto saxiixiisa dhacday dee matigii waayo waa sanadkii uu saxiixa ku wariyey sidan baan uba wariyey waa xaafid bnu xajar suu faa'iideeyo fatxulbaari uu kuba faa'iideeyo baabu man lam yara bixikaayati alkhabari ba'san wuxuu u baabaysan yahay baabu man bal shaksi baabkiiba weeye lam yara aan arag oon u arag bixikaayati alkhabari warka xikaayoontii ba'san dhib aan u arag oo macnaa waxa weeye horta xantu weli abwaabtii baan kuba jirnaaye dee waa ruuxii oo laguba sheego wixii uu nacayay lagu sheego in markaa qowl un ma noqotee kolkol ficil bay noqotaa oo ficilka say u noqonaysaa waxa weeyaan bal haddii uu ruuxan leeyahay laangara uu ku leeyo oo ceebayn ugaba jeedo waa xanti isagiina waa diidaya haddii magaciisa loo yaqaanina magaciisa waa inuu kuba sheego markaa ka udhi haddii bal magaciisa loo sheegana waa in magaciisii laguba sheego laakiin kolbaa waxaa jirta aanu afkaba kaba odhan isagiibuu isu ekeysiinayaayo langaduu iskaba dhigayaa ruux buu ka xikaayoonaya ficilkiibuu laba yimo sidiisii ayuu uga socday taasna waa xantii bay noqonaysaa waa xikaayo eg ficilkii laga xikaayooday laga xikaayooday wixii tan loogaba jeedayna waa loogaba jeedaa xantii bay noqonaysaa bal taas iyaduna marka halkan muxuu baabka keenayaa hadduu xikaayadii laba yimaado eeg xikaayadii buu laba yimi waxbuu ficil buu ka xikaayoonayaa ugama jeeda ceebeyn iyo waxyaalahaasee war unbuu sheegayaa si uu dhacay iyada taasna inay mustafniyaadkii qiibada noqon oo imaka wuxuu leeyahay khabarka ka warramitaankiisii si uu ahaay oo la sameeyo si u dhacay oo la sameeyo ciddii inay dhibi ku sugan tahay oo qiibo ay tahay aan u arag waayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyaday caysho xadiidkeedii tahay ayay maalin tidhiba xasbuka min safiyata kada wa kada safiya waxaa kaaga filan inay saa iyo saa tahay tilmaan bay laba timi waxay uga jeedaa way gaaban tahay waa gabadh gaaban rasuulka ilaahi muxuu ku yidhi hadal baa tidhi haddii biyaha badda lagu daro qurmin lahaaba ujeedadu haddii urta macaasto ay leedahay dee la muujiyo oo lay waa laynoo muujine way bedeli lahaydba taas way bedeli lahayd waa hadalkii iyaduna arrintaay tidhi waxayd dee waxaana uga jeeday may ahayn imaka tilmaan ay tilmaamayso waa tilna way kaaga filan tahay intaasaa ceeb u ah bay leedahay oo ceeb bay ugaba dhigaysay safiya inay saa tahay marka xikaayada nafteedii ruuxa hadduu isagoo islaamgaraynayo socdo ama ruuxa codkiisii uu isu ekeysiiyo ama waxyaalo waa xikaayo ficil uu ugama jeedo tacyiireena sifo uga jeedin iyada markaa xantii bay iyadna noqonaysaa waa xantii bay noqonaysaa bal haddaba haddii laakiin taa aan looga jeedin wax kale ee arrintu ay tahay xikaayadaasun inaan basi kuba sugnayn baabkeedi way waa inta imika halka inooguba imaanaysa xadaثna mسdd qاaل xadaثna حmad بن زayd عan cاaصm بن بhdلة عan abi waئl عan iبni mascuudi qaal kollay dadkan waan soo aragnay cاasim بن بhdl hore waxaynu ugu soo aragnay cاasim ibn abi النujuud baan soo aragnay waa cاasim ibn بhdlة ibn abi النujuud weeye waana ninkan qurada toddobada ah kaba mida weeye xadiidka yaanu dee martabada uu qur'aanka ku leeyahay oo kale yaanu kuba lahaaninba oo isagu dee xaggaa saduuqiyabaabay kuba tiriyaano xadiidkiisu xasan iyo taabuu noqdaa xafsa can caasimna waa kan dee qira'adan aad iyo aad u shuhrowday qira'adka ta uguba badan ama waa axda ruwaati isaguna qira'ada caasim baa leh xafsana ninkaas oo kale bal waxa weeye isaguna xadiidka dee saas ma ahaba xadiidkiisu xujo kama dhigaanbe laakiin xaggii dee imaambu ku yahay qira'adii can abi waa'ilin can ibni mascuudin qaala lamaa qasama markuu qeybiyey rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam hanaa'ima xunaynin xunayn hanaaimteedii biljicraanati meesha jicraana la yidhah meel makiya daa'if udhaxayso xagga maka u dhow izaxamuu caleyhi dadkii baa kusoo isku soo cedhiidhiye way kusoo ureen de xoolaa la qaybinaya dad acraab oo badanna way joogaan way iscedhiidhiyeen rasuulka ilaahay korkii faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ina cabdan adoon min cibaadillaahi addoomaha ilaahay kaba mida bacaثahu اllahu ilىa qowmi ayaa bacaثahu اllahu ilaahay diray ilىa qowmin qowm buu u diray fakadabuuhu way beeniyeen washajuuh waa nebigii ayaabay dakreen dee dakr wax ka weyn baa reer bani israiil nimankii yahuudeed ambiyadooda ku sameeyeenoo waa kuwii laayeyba barhkoode ay yaxyay dileenoo zakariyay dileenoo kuwo kalena way dileen fakadabuuhu washajuuh fakaana wuxuu aha nebigu yamsaxu ama addoonkaasi mid masaxa adama dhiigga canjabaati wejigiisu saa uga horinaya uga masaxayay wayaquulu wuxuu odhanaya haddana isagoo dhibtaa la gaadhsiiyey waa sabirkii iyo xilmigii ay ambiyadu lahaayeen iyo shafaqadii dadka ay u naxariisanayeenba allahuma kfir liqowmi ilaahu qowmkooga u dembi dhaaf fainahum laa yaclamuuna macnaa xaqan leeyahay ama waxyaalaha waxaan ay samaynayaan kaba dhalanaya mama garanayaan way cudur daarayaa welibe ilahu taas qaala cabdullaahi ibnu mascuudin wuxuu yihi fakaanii waaba anigoo anduru imaka arkaya ilaa rasuuli eegaya ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam yaxkii xaal uu ka xikaayoonayo arajula ninka oo yamsaxu waa ninkaa dee nebigaba ahaa dee nebiga ambiyada yamsaxu canjabaati wejigiisuu kaba masaxay macnaa waa maxay ficilkan kolley waaqaca dee xadiidku imaka san oo kale iyo ibnu maaja iyobaa san kuba wariyey isagoo duruq uu kaba xoog badan yahay buu xadiidkii inooguba yimo qaybintii xunayn iyo taas baanay ahaynba bal rasuulka ilaahay markii ay dakreen isagoo ay dakreen maalintii uxud laba dakri uu dhiiggiiskaba masaxayey ayuu xikaayadan soo qaaday xadiidka saxiixa inooguma sugan ee kan kasii darajo sareeya haddaba rasuulka ilaahay markuu ninkaa kaba warramayey ee uu lahaa dhiiggu iska masaxayay ayuu san dee dhiigga laysaga masaxo ficil ahaan buu u muujinayay wuxuu ka xikaayoonaya ficilkii uu sameeyey ibnu mascuudna wuxuu leeyahy imikaabaad moodaa waa siduu uxusuusan yahay u xifdisan yahay daakiradiisa ay ugu sawirantay taasi iminkaad moodaa weli inaan arkayaba rasuulka ilaahay oo dhiiggii oo kale tee tilmaamaya siduu nebigaasi dhiigga isaga tirtirayay markaa tan oo kale dee wax imika warramidun bay ahayd warkiibu kaba warramayay sidaasuu sameeyeyna u ahaa haddii sidaasuu sameeyey looga jeedo tanqiis xantii bay noqonaysaa eg eg sidaasuu sameeyo ficilkaa laga xikaayona tanqiis looga jeedo xantii bay noqon haddii kaloo dee war un loogaba jeedana dee arrintii ma noqonaysa xan intaas baabu man satara musliman wuxuu u baabaysan yahay ruuxii asturay ruux muslima ceebtiisii xumidiisii dee hadda wuu naseexaynaya macruufkii wuu faraya munkarkiina waa u diidaya laakiin kumuu ceebeyna waa asturay o waa u asturay taas bal wixii kuba yimi xadaثna bشhr بن fadliga uu leeyahay weeye xadaثna bشhr بن محamedi qaal aخbarana cabdالlahi waina mubaarak qaal xadaثna ibrahim بن nashidin can kacb bni calqmta can abi اlhayثami qaal anahu qaal bal saddexa dambe xadiidkeena uguma sugan ibrahim بn nashid waxa weeyaan oo alwaclaail waa nin reer masar oo kunyadiisa abubakrin la yidhaha hiqa ah oo marka la eego taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah dee kolley asxaabu sunan bacdigood iyo ameyntooda badan iyo kitaabkeena aladaw lmufrad buu riwaayo ku leeyahay ninka kale ka dambeeya kacb bnu calqamaneysna waa nin reer masiro oo abu cabdilxamiid kolley kunyadiisa laba yidhaaho oo isaguna kitaabka muslim iyo adabkeenan imakaanhaynna waa kan riwaayada kule ninkii horun bay isla dabaqayin ninka saddexaadna waa saas oo kale abulhaytham oo cuqbat bnu caamir saxaabiga ayuu mawlihiisa ahaa xaf ibnu xajarna wuxuu kaba cabiray inuu maqbulu min alkhamisa macnaa waa saddex noo isku dabaqo ah ee kitaabkeenan aladab lmufrad iyo abu daud iyo nasaa-i buu kuba sugan yahay laakiin ninka dambe markaan eegno in kacab ibnu calqamo unba wax ka wariyey cijri imaamkaa la yidhaahna waa hiqa ayuu yihi laakiin dahabi kitaabkiisa miisaan wuxuu kaba dhigaa kor dii nin keli in wax kaba warinayo cijrina kolkol dee yar tasaahuriya bay kuba sheegaan xagga tawsiiq eh inuu dee nin aan la aqoon uu yahay waa ninka dambe laakiin isku dabaquu kaba dhiga xaafid ibnu xajar saddexdooda qaala wuxuu yihi abulhaytham jaa qowmun qowm baa yimi ilaa cuqbata bni caamirin bay u yimaadeen waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida markii dambena masar degay faqaaluu waxay yidhaaheen ina lanaa waxaa noo sugnaaday jiiraanan dad jaara wayashrabuuna caba khamri cabayaan weeye waa habeenkiio dee waxa ay qarsanayaan wayafcaluuna waxyaalahaasna way sameeyaan afa narfachum ila limaami imaamka mau kor yeela oo ma soo ashkataynaayo dee markaa imaamkii waqtigaasna waa la xadayay mau kor yeela qaala wuxuu uhi laa may macnaa waxaa abrown inay u tagaan ay u naseexeeyaan ay la hadlaan ay waxaan u diidaan ee waxba ha soo ashkataynin oo imaamkii ha u kor yeelina buu yidhi markaasuu xadiidkan yidhi dee markay yidhaaheen waan dayn weyne adigu markaasuu xadiidka haddana uu ku celiyey khaasatan nin kale oo dee raawigiisa oo isaga dukayn laba odhanayay baa xadiidka warinaya oo kaba warinaya isaga markaasaa wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquul waa waxaan uu diiday oo iyaga u naseexeeya buhi u tagoo la hadla iyadoon dee tajasus iyo waxyaalahaas iyo aqalkoo kor looga daata iyo in bal meelaha laga eegeyga talow maxay samaynayaan maxay samaynayaan kol hadda wixii qarsanayeen aanay jirin bal masalan la hadlo u naseexeeya laakiin waxba dee iyada ha ugu yeedhina askartii ha ugu yeedhina markaasaa wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul man ra'aa ruuxa arka min muslimin ruux muslima cawratan ceeb waa wuxuu dee isaga ka xishoonayo in ay muuqdaan oo uu nacaya in waxaan laguba arko weeye cawradu taas weeye cawradaba sidaasaa cawro loo yidho dee ruuxa waxa uu ka xumaanayaa in la arko oo ay muuqato kaba xumaanaya cawradiisoo dad ay uba muuqato haddaba waa wax alla wixii ruuxu dee waxa weeyaan naqaa'is ahaayee kashfigiisa iyo duhuurkoodii ama duhuurkiisa uu nacayay kana khajilaya hadday muuqatoba haddaba ruuxa muslimkaa arrintaada ruuxa kaba arka fasataraha satrigu maaha dee iyadoo inaan munkarkii la nahyi ahayn inaan loo naseexaynayn waa u sheegaya laakiin waa u qarinaya taasba weeye astura kaana wuxuu noqonayaa kaman axyaa ku nooleeyey mawuudatan tulla xabaal nololiyey min qabriha qabrigeedii kaba soo saaray macnaa nooleeyey tulla xabaalnoliyo xabaashii laguba riday in halkaa dee badbaadiyey oo qabrigeedii kaba soo saaray ayuu noqonayaa bal marka waxa weeyaan nun adugu kolley tajasuskana waa ta laba diiday oo dadka cawraadkooda in la tatabuco hadday wixii qarsanayaanna wixii daahire u mooye bal in tajasus lalaba yimaado xataa shareecadu waa umuurahay uba diiday haddii dadkani dad waxaan caadaysay oo looga baqanayo fasaad dadkii kale inay fasahaadiyaan oo loo diiday loo diidayoo la kari waaye ay tahayna taa iyada dee waa la kor yeelaya si fasaadkii loo joojiyo ruuxu qalad kuba dhacay oo qaladkiina qarsanayo oo kale bal ha loo naseexeeyo haddii markaa wixii uu faraha kula jirana waa laga joojinaya haddii la karayo ee laakiin ceebeyn lagu ceebeeyo ama dee in saasoo kaleo la kashfiyo la muujiyo dee wixii faaxishadu dadka waxaan ku dhex faafa ayaabay noqonaysaa taas weeye ta xadiidka uu nooguba yimi fadligana leh asturkeedu iyadoo naseexadii iyo munkarkii la nahiyaya macruufkii la isfarayay aan lagaba tegahaynba weyn xadiidkan aan hayno dee kolley imaam axmed iyo qolooyin kalena way wariyeen xadiidkan imaka aan hayno waxaa jirta dee waa rixladii culimadu ay u rixlaynayeen ee xadiid keliya dhici karta inay masaafaad dheer uba soconayeen waa cilmigu sidee ahamiyadii ulahaa mansiladii mashaqada ay uguba adkeysanayeen innaga waxa dhici karta inay kuba adkaato dee ruuxu masjid isaga aan kaba dheerayn inuu tago walow ay jiraanba dee dad horta dee masjidkan sidii loo furay ilaa maanta waana qeyb xaafadda undo dadka ugaba badsada ama xaafadaha dhowdhow inay ugaba badnaayeen dadka xagga shekaba imanaya on leenahay waa intii rixladii oo kale u noqon be ama masalaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman tii rasuulka ilah yidhi bay noqonaysaa bal waxaa jirtay dee khadiibbaaba wuxuu leeyahay kitaab dhan oo uu ku khaas yeelay rixladii oo akhbaartii rixladii culimadii mashaqaadkii badnaa iyo meelahay u socdeen waxaa laynoo soo naqliyaa kutubtaa kuwa sugan saxaabigii jaliilka abu ayub alansaari isagoo weliba nin weyna xadiidkan rasuulka ilaahi uu kaba maqlay cuqbana inuu ka maqlay waa ogaa isagu madiinuu joogaa cuqbana wuxuu joogaa masar halkii buu raaxilay intuu ka kaxaystay waa eeg maaha safarkeennan oo kale waa safarkaa mashaqada leh wuxuu ka tegey qaahira madiina wuxuu ku socdaana qaahira ama dee masar dariiqaa dheer buu maraya kollay waan u wareegay oo dee intanay may xidhnay markaas kanaalkiiya markaa lama jeexine intaasaa furnaydoo laysaga marayay bal marka halkaasuu kaba wareegay carishu misr iyo halkaasuu kaba wareegay wuxuu gaadhay xadiidkan uu socday kaa keliya markii uu gaadhay buu gurigii amiirka tegey markaas maslamat bnu mukhallad ayaa amiirkaba ahaa markii u albaabkiisii tegay ayuu ku yidhi waa abu ayub oo wuxuu amray inuu ama ka dalbay inuu soo fuulo wuxuu yihi may ma soo dhaadhacaye cuqbat bnu caamir gurigiisa ii sheeg ama cid igu dar itusta cid buu kuma daray markii uu gaadhay gurigiina isagii uu gaadhay isagii uu doonay inuu fadhiisiiyo waaba dee markaysa salaameen dabadeed u yihi maxaa ku keenay ayuhi waa xadiid rasuulka ilaahi aad kaba maqashay oo dee a isaga wuu kaba maqlay cid kale aanay hadhin oo kaba maqashay ayaan ku weydiinayaa oo markaasuu xadiidkii markuu u sheegay dabadeed muu fadhiisanay raaxiladiisii ayuu dib haddana ugu soo noqday ninkana doonayay jaa-ize iyo abaalmarin iyo waxaa inuu siiyo bal waxaa la yidhaha carishu misra ayay kusoo gaadhay jaa-izadii waayo markiiba magaaladii waa kaba baxay waa safarkaa dheere muddada dheer qaatay haddana safarkii waa lisamaci hada alxadiid waa nasii jaabir bn cabdillahi yeele isagoo madiine kaba tegey xadiid isaguna kuba tacalluqsan kollay qiyaamadiiyo axwaasheeda kuba tacalluqsan waa dee xadiidka alqisaas markaasoo saxaabiguu kaba maqlay cabdillahi bnu unays isagoo doonayey intaanu dhiman ama midkood dhiman bal inuu kasii hubsado oo ugu tegay markaa suuriya dhexdeed isagoo haddana isaguna safarkiisii dambe uu dib usoo noqdayba waa adigu cilmigu si dee mashaqadii loo marayay iyo hawshii uu lahaaye xadiid keliya masaafo dheeriya ayaamo dhan loo soconaye bal loo sahay qaadanaye waa taas bayd xadiidkan baaba kaba mid ahaa axaadiidta caynkaas باب قول الرجل هلك الناس والله سبحانه وتعالى على سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وردنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم